bsmi اllahi الرحmn الرaحيm alxamdu لlh rb العaalamiin والصlaaةu والsalaam عlى rasuuli الlah slى اllah عlyh وعlى آlih وصaxbih وslm allahuma wafiqna min alaqwaali walacmaali lima tuxibuhu wa tardaa waxaa darsigeenna caawa uu ka bilaabmayaa aayadda koob iyo afartanaad ee suurat lmaa-ida allah waxa uu yihi subxaanah yaa ayuha alrasuulu laa yaxzunka aladiina yusaaricuuna fi lkufri min aladiina qaluu aamana biafwaahihim walam tu'min quluubuhm ومن الذين هاdوا سماعون للكذب سماعون لqوم آخرين لم يأتوk يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أuلئka الذين lm يurid الlه أn يطhira qلوbهm لhm في الدuنيا خزي وlhm في الآkخرة عdاaب عظيم allah waxa u ihi سubحaanه yا أyuha الrasuul rasuulkiiow laa yxزunka yaanay ku murugo gelinin aladiina kuwii yaanay ku murugo gelinin yusaaricuuna degdegayey fi lkufri gaalnimada dhexdeeda ku degdegayey kuwa gaalnimada iyo marka loogu baaqo u dhega nugul ee u degdegaya yay ku murugo gelinin kuwaasoo min aladiina kuwii ah oo jalaaleynku sida uu marayo in lagu bayaamiyo kuwa gaalnimada u degdegaya inay yihiin min aladiina qaaluu aamana oo bayaaniye laga dhigo iyo in laga xaaleeyo oo la yidhaahdo min aladiina kuwii xaal ay yihiin kuwaa degdegayaa kuwii qaaluu yidhi aamanaa waanu rumaynay biafwaahihim afkooda ka yidhi jaara majruurka waxaad ku tacalluqisaa qaaluuda afkay ka yidhaahdeen waa rumaynay manay rumayn wal xaal bay afka ka yidhaahdeen aamanaa lam tu'min aanay rumaynin quluubuhum qalbiyadoodu aanay rumayn wa min aladiina kuwii xaal ay yihiin kuwa gaalnimada u degdegaya haaduu yahuudoobay ama wa min aladiina kuwaasoo wa min aladiina kuwii ah haddaad ku bayaamiso haaduu yahuudoobay marka macnaha munaafiqiinta iyo yahuudda gaalnimada u degdegayaa yay ku murugo gelinayn nebi moxamedow samaacuuna hum iyagu kuwaas munaafiqiinta iyo yahuudda isugu jiraa samaacuuna waa kuwa maqlid badan oo u dhegaysi badan oo maqli og lilkadibi beenta wa samaaca qabuulin wa ijaaba had iyo jeer waxay ajiibayaan oo yeelayaan beentii iyo kufrigii loogu yeedhaba samaacuuna waa kuwa maqlid badan ilaan waa amhilat lmubaalaqa eh oo in badan dhegaysanaya oo u dhegaysi badan liqowmin qolo ayay u dhagaysi badan yihiin oy u maqal badan yihiin una dhega nugul yihiin qoladaasoo aakhariina kale qoladaa kale oo lam ya-tuuka aan kuu imanin oo nimankii yahuudda ah kuwa samaacuuna laleeyahay waa munaafiqiintii liqowmin aakhariinana waa yahuudii oo macnaha yahuudda aan adiga majliskaaga imanayn nebi moxamedow sala allahu calayhi wasalam kuwaa majliskaaga aan soo xaadirayn ee yahuud ah ayay u dhegaysi ama u maqli badan yihiin munaafiqiintu oo ay dhegaysanayaan yuxarifuuna kuwaa aan kuu iman waa yahuudii ee yuxarifuuna waxay beddelayaan alkalima kelmadihii ilaahay ee towraad ku yaalay ayay beddelayaan min bacdi mawaadicih meelihiisii dabadeed ayay beddelayaan kelimkaas waxa uu jalaaluddiin asiyuuti odhanayaa min bacdi mawaadicihi alatii wadacahu allahu calayha meelihiisii kelimkaa ilaahay u dejiyee u dhigay kadib ayay ka beddelayaan oo ama kelmadda lafdigeedii baaba intay ka qaadaan kelimo kale halkii dhigayaan amase kelmaddii iyadoo taalla ayay macnaheedii leexinayaan yaquuluuna waxay odhanayaan waa yahuudee in uutiitum yay ku odhanayaan munaafiqiintay nebiga u direen waxay ku odhanayaan munaafiqiintii yahuuddu in uutiitum haddii laydin siiyo haadaa kan waa xukumkan muxarafka ah ay bedeleen ee iyagu ay dooriyeen kaa haddii laydin siiyo fakhuduuhu qaata wain lam tu'towhu haddaan laydin siinna faxdaruu ka digtoonaadoo isaga taga oo xukumku waa maxay towraad waxa ku yaalay qofku marka uu sinaysto isaga oo reer soo maray azani lmuxsan in la rajmiyo sida shareicadeenna nebi maxamedba ku taalla sala allahu calayhi wasalam xukumkaa rajmiga yahuudi way bedeleen oo waa dooriyeen oo waxay ku bedeleen aljaldu wataxmiimu walirkaab in la jeedlo iyo in wejiga loo madoobeeyo wax loo mariyo si loo fadeexadeeyo iyo in dameer daba xagga dambe laga saaro yacni taasay ku bedeleen in dhagax lagu dilo marka xukumkaa muxarafka ay u jeedaan in uutiitum haadaa waxa ismu ishaaraha iyo damaa'irta ka dambaysee fakhuduuhu iyo wain lam tu'towhu dhammaantood ay u noqonayaan alxukma almuxaraf xukumka ay bedeleen ee ah jeedliddaa iyo waxa weeyaan madoobeyntaa iyo dameerka la fuushiinayo ee rajmiga ay ku bedeleen oo waxay yidhahdeen ordow maxamed u taga oo hadduu sidaynu doonana ku xukumana waa waxaan iyagu ay bedesheen ee ay doorsadeen eh dee qaata hadduu tiisa idinku xukumuu teenna diidana iska diidoo isaga taga marka yahuuddii baa kule munaafiqiintii intay nebiga u diraan allah waxau ihi waman yurid illaah ilaahay ruuxa uu doono fitnatahu fitnadiisa falan tamlika u heli maysid nebi allow lahu ruuxaasi min allah ilaahay xaggiisa uga hanan kari maysid shay-aa waxba wax alla waxaad uga tari kartaa ma jiro ulaa'ika kuwaasi lasoo tilmaamay ee xukumkii ilaahay doorinayee bedelayaa aladiina waa kuwa lam yurid illaah ilaahay aanu doonin an yutahira inuu taahiriyo quluubahum qalbiyadooda lahum waxay leeyihiin fi dunyaa adduunyada waxay ku leeyihiin khizyun hoog iyo dulli walahum waxay ku leeyihiin fi laakhirati aakhirana cadaabun cadaab baa ay ku leeyihiin cadaabkaasoo cadiimun weyn samaacuuna waa kuwa maqlid badan oo u dhagaysi badan lilkadibi beenta akaaluuna waa kuwa cunis badan lisuxti xaaraanta allah waxau yihi haddaba fain jaa-uuka hadday nebi maxamedow kuu yimaadaan waa nimankaas waxa weeyaan munaafiqiinta iyo yahuudda iyo waxaa iswataa hadday kuu yimaadaan faxkum kala xukum beynahum dhexdooda aw acrid ama isaga jeedso canhum iyaga oo waxbaha kala xukumin ikhtiyaar baa la siiyey wain tucrid haddii aada isaga jeedsato canhum iyaga oonad waxba kala xukuminna falan yaduruuka kugu dhibi maayaan shay-a waxba wa in xakamta haddii aad kala xukuntana faxkum ku kala xukun baynahum dhexdooda bilqisti cadaalad ku kala saar waayo ina allaha alleh yuxibu waxa uu jecel yahay almuqsitiina kuwa cadaalad fala ee waxa weeyaan cadli iyo cadaalad wax ku kala saaree ku xukuma allah waxau ihi wakayfa yuxakimuunak oo sidee ay kaaga xukum dhiganayaan ay kayfa yajcaluunaka xakaman baynahum siday kaaga yeelayaan mid kala xukumo oo garsoor iyo xakam u noqda siday nebi maxamedow kaaga dhiganayaan waa yaabe waa tacjiib iyo layaab walxaal cindahum agtooda ay ahaatee altawraatu kitaabkii towraad ahaa oo fiihaa towraadna dhexdeeda uu ku sugan yahay xukmullah ilaahay xukumkiisii uu ku sugan yahay wa huwa alrajmu waalqisaas waa insaanilmuxsanka dhagax lagu dilo qofka naf dilana naftii loo gooyo qisaastii iyo rajmigii xukumkii ilaahay iyadoo towraadba uu ku yaallo siday adiga kuugu xukum imanayaan uma yatawallowna dabeed waa ay jeedsanayaan min bacdi daalik ay min bacdi dalika alxukm xukumkaa ilaahay ee towraad ku yaalla dabadii waa jeedsanayaan oo qaadan maayaan ama uma yatawallawna dabeed waa jeedsanayaan min bacdi dalika ay ataxkiim sida jalaaludiin asuyuuti uu soo qadarayo ay min bacdi dalika ataxkiim waa masderka laga fahmayo yuxakimuunaka ismu ishaaraha u celi oo xukum yeelashada ay kaa xukum yeelanayaan dabadeed ayay jeedsanayaan oo qaadan maayaan allah waxau ihi wamaa ulaa'i kuwaasi may ahaanin bilmu'miniina kuwa mu'miniina may ahaanin aayaddu markaa waxa weeyi wa kayfa yuxakimuunaka looma diidana inay nebi moxamed u xukum yimaadaan oo taasi waa daw ee dulmi ma aha laakiin waxaa lala yaaban yahay iyadoo towraaddii ay lahaayeen waanu rumaysannahay oo waanu haysannaa xukumkii ilaahay ee ku yaallay rajmiga ay beddeleen oy dooriyeen siday suurtagal u tahay intay adiga ku xukum yimaadaan inay kaa qaataan iyagoo weliba adiga ku neceb oo colaad iyo cadaawad kuu qaba yacni arrintaasi suurtagal maaha weeye oo hadday xukm alle doonayaan ka towraad ku yaalla may bedeleen ee sidiisay u qaadan lahaayeen haadihi al aayaat waxaa ku jira mawaadiic dhowr ah waxaa ka mid ah تسلية النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يلقاه من اليهود والمنافقين وبيان عاaقبتهم وكyفية معاملتهم waxaa ku sugan آaيaaدkan laab qaboojin نebiga loo laab qaboojinayo niyadiya laabta loo dejinayo waxaa looga laab qaboojinayaa dhibaataduu kala kulmayey yahuud iyo munaafiqiinta oo yacni murugada uu ka murugoonayay dhibaatada ay ku hayaan iyo siday diinta ula dagaalamayaan waxaana lagu caddeeyey aayaadkan cidhibxumada kuwaa sugaysa iyo qaabka loola mucaamaloonayo oo in laysaga jeedsado oon dan iyo muraatoona laga gelin waxaa kaloo ku sugan istixbaabu tarki lxusni biijtinaabi asbaabih in murugada laga dheeraado iyadoo asbaabta keensanaysa layska ilaalinayo oo yaa ayuha arasuulu laa yaxzunka aladiina yusaaricuuna fi lkufr nebiga sala allahu calayhi wasalam maadaama hamiga ummadda oo dhan uu xambaarsanaa gaal iyo muslimba oo dhammaantood uu la doonayey dee inay rumeeyaan oo ay raacaan ayaa rasuulku waxa uu aada uga qowmamoon jiray sida aayaadka kaleba ay tilmaameen kuwa ka baydhee xaqa qaadan waaye taasaa ilaahay in badan uu ku yidhaahdaa nebi moxamedow naftaada ha u halaagin oo ha u dhibin qoomamada aad kuwaa gaaloobay u murugoonayso falaa tadhab nafsuka calayhim xasara yay naftaadu ku tegin oo ku halaagsamin qoomamo aad kuwaa u qabta darteed gaalada ah maxay u rumayn waayeen falacalaka baakicun nafsaka calaa aahaarihim in lam yu'minuu bi hada alxadiidi asafa waxaabaad mudantood ku dhowdahay naftaada inaad ku halaagtood ku dhibto hadday ku raaci waayaan oo ku rumayn waayaan kuwaa gaaloobay ee kaa baydhay marka dee nebigu sala allahu calayhi wasalam kaana raxiiman biummatih marka raxmadda uu ummadda u qaba darteed ayaa sababaysa in murugo iyo qoomamaba ay ku dhacdo taasaa ilaahay uu leeyahay naftaada waxba ha murugo gelinin arrinka iyo talada allah iska leh waxaa kaloo ku sugan aayaadkan xurmatu samaaci lkadib wa xurmatu taxriifi lkalaam beenta in loo dhega nuglaadoo la dhegaysto oo layska waxa weeyaan ogolaadoo la aqbalo iyo hadalka in la bedelo oo la leexiyo hadalka alle ama hadallada kaleba ha noqdaane inay xaaraan tahay oo warka ilaahay in la bedelaa waa xaaraan laakiin waa xaaraan dee aada iyo aada u culus waxa iyaduna xaaraana walow taa haba ka sokaysee xataa hadalka dadka haddaad leexiso oo wixii lagu yidhi waxaana inaad ka sheegto samaacuuna lilkadibi samaacuuna liqowmin aakhariina lam ya'tuuk waxaa la sheegay munaafiqiintu inay u dhega nugul yihiin nimanka yahuudeed oo samaacuuna liqowmin aakhariina lam ya'tuuka waa yahuudda waxaa kaloo lagu fasiray samaacuuna liqowmin aakhariina lam ya'tuuka samaacuuna waa kuwa dhegaysi badan oo adiga in badan ku dhegaysanaya nebi moxamed oo munaafiqiintu ilan majaalista nebiga xaadir bay ahaayeene laakiin maxay kuu dhegaysanayaan maaha lilaahi iyo diin liqowmin aakhariina liajli qowmin aakhariin dad kale dartood waa yahuudda eh ayay kuu dhegadhegaynayaan ay kuu dhegaysanayaan macnaha waa basaasiin ay yahuudi soo diratay weeyaan munaafiqiinta oo waxay kaa maqlaan iyaga u gudbinaya basaasnimada iyo dhegaysuguna waa sifada munaafiqiinta nabiguna sala allahu alayh wasalam wuxuu yihi man istamaca ilaa xadiidi qowmin wahum lahu kaarihuun suba calaa udnayhi laanuk waxa weeye qofka dad warkooda dhagaystay iyagoo dhibsanaya oon raalli uga ahayn dhagaha waxa weeyaan daamur iyo naxaas la dhalaaliyey ayaa loogu shubaa oo aakhiro waxa weeyaan waa lagu ciqaabaa dhaguhu dadka ku basaasayuu ku dhagaysanayay dhegta uu ku ahaa ayaa lagu cadaabayaa dad markaa waxa ugu ayaan daran nin dad usoo shaqo tegay gaal iyo muslimkuu doono ha noqdo ama muslim ha noqdo ama gaal ha noqdo yacni ummadda amnigeeda in la ilaaliyo oo wixii dhibaato iyo darar ku ah laga difaaco laga ilaaliyo oo laga hortago waa waajib ummadda wada saaran laakiin qofka dadka u dhagaysanaya inuu hadalkooda bedelo inuu leexiyo in waxa weeyaan uu wanjalo oo waxaan u samaynba uu sameeyo dee waa dadka inkaartu ku dhacday cuquubad iyo cadaabka mudanaya fi laakhira waxaa kaloo ku sugan aayaadkan alxaakimu lmuslim mukhayaru fi lxukmi bayna ahli lkitaabi almucaanidiin xaakimka muslimka ah waxa uu khiyaar iyo u door leeyaho ikhtiyaar u leeyahay inuu kala xukumo iyo inuu iska daayo labadaba ikhtiyaar buu u leeyahay kuwa ahlu kitaabkae mucaanidiintaee madaxa adag een xaqdoonka ahayn ee hawaraaca ah oo alla waxa uu yidhi faxkum baynahum aw acrid canhum kala xukun ama isaga jeeso ikhtiyaar baad u leedahay ama kala xukun ama isaga jeeso waxay culimmadu taa ku fasireen oo yidhaahdeen waayo waxa weeyi dee maa atowka lilxaq kuugumay iman xaq inaad ku kala xukunto laakiin waxay u yimaadeen tay doonayaan bay kaa rabaanoo hadday kaa helaanna way qaadanayaan hadday kaa waayaanna way see kaa tegayaan marka marba haddoonu qofku xaq u socon kuma khasbanid inaad kala xukunto ayaa lagu yidhi nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam sida saxiixaana aayaddu waa muxkam ee mansuukha ma aha culimada qaar baa yidhi wa anixkum baynahum bimaa anzala allahu da soo socotaa lagu nasakhay aayaddan oo ikhtiyaar ma jire waa in la kala xukumaa laakiin sida saxda ah maaha mansuukhee waa muxkama oo khiyaar baa loo geliyey waa halkay culimmadu ka qaateen qofka kuu yimaada ee ku yidhaa masaladaa nagu kala xukun ama nagu kala saar haddaad garato inuu saaxiibu hawan yahay hawaraac oonu xaqdoon ahayn oo siduu doonayo hadduu waayo uu isaga baydrayo hadduu nooca aad ku ogaato xaq baad u leedahay inaad tidhaahdo war naga tag waxba ku kala xukumi mayne hadduu saaxiibu hawaya waxaa kaloo ku sugan aayaadkan wujuubu alcadli fi lxukmi walow kaana almaxkuumu calayhi hayra muslim waa waajib in dadka cadaalad lagu kala xukumo xataa kuwa la xukumaya gaalaba ha noqdaan aan muslimiin ahayn waayo alla waxa uu yidhi faxkum baynahum aw acrid canhum wain tucrid canhum falan yaduruuka shay-a kala xukun ama isaga jeesto haddaad ka jeedsatana ku dhibi maayaan laakiin maxaa la raaciye wa in xakamta haddaad se kala xukumayso faxkum baynahum bilqisti cadaalad ku kala saar marka xataa gaalka haddaad xukumayso cadaalad ku xukun ha odhan waa gaale ku buuxi waayo islaamku dulmiga iyo khiyaanada waa xarimay muslin iyo gaal midna uma ogola waayo islaamku waa cadli waa shariico cadli ah oo alla uu soo dejiyey waxaa ku sugan aayaadka taqriiru kufri lyahuud nimanka yahuudeed ee kitaabka sheeganaya gaalnimadooda ayaa lagu caddeeyey oo wamaa ulaa'ika bilmu'miniin kuwaasi mu'miniin ma aha ee waa gaalo waayo hadday mu'miniin yihiin ilaahay diintiisa ayaa ay qaadan lahaayeen oo waxa weeyaan ku toosnaan lahaayeen allah waxa u ihi subxaanah yaa ayuha rasuulu rasuulkiiow waa nidaau sharaf wa karaama nebiga in loogu dhawaaqo nidaaga nubuwada iyo risaalada yaa ayuha nabiyu iyo yaa ayuha rasuulu risaalada iyo nubuwada ay diidayaan ilaahay inuu ugu yeedhaa sharaf iyo karaamay u tahay ilaahay baana uga markhaati kacaya risaaladiisa walow gaaladu haba diidaani wa kafaa billaahi shahiida allah waxau ihi yaa ayuha rasuulu rasuulkiiow laa yaxzunka yaanay ku murugo gelinin imaamu shinqiidi aayaddan markuu fasiraayo adwaau lbayaanka waxa uu yidhi nazalat fi lyahuudiyi waalyahuudiya alladayni zanayaa bacda alixsaan aayaddani waxay ku soo degtay yahuudigii iyo yahuudiyaddii kala zinaystay iyagoo reer soo maray iyo guur wa kaana alyahuudu qad badaluu xukma arajmi fi tawraa yahuudina waxay ahaayeen xukumkii towraad ku yaallay rajmiga kuwa bedelay oo ku bedelay in wejiga loo madoobeeyo qofka oo dameer dabada laga saaro oo waxa weeyaan la jeedlo markaa waxay yidhaahdeen waar nebi maxamed u taga oo hadduu xukumkiinnii qaato aada idinku bedelateenna dee ka qaata haddii uu xukum kale idinku xukumana ha qaadanina taasay kusoo degtay baa imaamu shinqiidi uu yidhi allah waxau yihi markaa yaa ayuha rasuulu rasuulkiiyow laa yaxzunka yaanay ku murugo gelinin aladiina kuwa yusaaricuuna degdegaya fi lkufri gaalnimada dhexdeeda kuwa ku degdegaya u dhega nugul kuwaasiyay ku murugo gelinin kuwaasoo min aladiina kuwii ah haddii bayaaniye laga dhigo ama min aladiina kuwii xaal ay yihiin kuwaa degdegaya qaaluu yidhi aamanaa waanu rumaynay biafwaahihim afkooda ka yidhi qaaluuda ku xidh wal xaalna sidaa yidhi lam tu'min aanay rumaynin quluubuhum qalbiyadoodu wa min aladiina kuwaasoo wa min aladiina kuwii ah haddaad bayaaniye ka dhigto ama wa min aladiina iyo kuwii xaal ay yihiin kuwaasi haaduu yahuudoobay sammaacuuna waa munaafiqiinta ah oo kuwa yidhi aamanaa biafwaahihim walam tu'min quluubuhum waa munaafiqiintii wa min aladiina haaduuna waa yahuudii hum haddaba munaafiqiintu sammaacuuna waa kuwa maqlid badan oo u dhagaysi badan lilkadibi beenta oo macnaha aqbali ogoo markaaba qaadanaya waa samaaca qabuulin wa ijaaba sammaacuuna kuwa maqlid badan oo u dhagaysi badan weeyi liqowmin qole ayay u dhagaysi badan yihiin oo inta badan ay u dhaga nugul yihiin qoladaasoo aakhariina kale waa yahuuddii eh qoladaa kale oo lam ya'tuuka aan kuu imanin waa nimanka yahuud ee majliskaaga aan imanayn laakiinse munaafiqiinta majliskaaga usoo diranaya yahuuddaasoo yuxarifuuna bedelaya alkelima hadalladii ilaahay ee towraad ku yaalay bedelaya min bacdi mawaadicih kelimkaas meelihiisii alla u dhigay dabadii ayay ka doorinayaan oo ka bedelayaan ay min bacdi mawaadicihi alatii wadacahu allahu calayha meelihiisii alla u dhigay dabadeed ayay ka doorinayaan oo ka bedelayaan kelimka oo ama lafdigiiba intay qaadaan bay ku kale meesha ku qorayaan amase lafdigii oo meesha yaalla ayay macnaha maroorinayaan marka dhaqanka noocaasiina de waa dhaqankii lagu yaqaanay yahuudiya ahlulkitaabka inay wax bedelaan oo dooriyaan yaquuluuna waxay odhanayaan in uutiitum haddii laydin siiyo haadaakani ismu ishaaraha iyo damaa'irta ka dambaysaba waxaad u celisaa alxukma almuxaraf min aljaldi waaltaxmiimi waalirkaab xukumkaa la bedelay ee jeedalka iyo madoobeynta iyo dameerka ay saarayaan ayaa loo jeedaa ismu ishaaraha yaquuluuna waxay odhanayaan yahuudi iyagoo munaafiqiinta ay dirteen la hadlaya in uutiitum haddii laydin siiyo haadaakani xukumkan la bedelay haddii laydin siiyo laydinku kala xukumo fakhuduuhu qaata wa in lam tu'towhu haddaan laydin siin xukumkaasina faxdaruu isaga digtoonaadoo ka taga waman yurid illaah ilaahay ruuxa u doono fitnatahu fitnadiisa falan tamlika u heli maysid lahu isaga min allaahi alla xaggiisa uga hanan kari maysid shay-a waxba ulaa'ika kuwaasi aladiina waa kuwa lam yurid illaahu alla aanu doonin an yutahira inuu taahiriyo quluubahum qalbiyadooda lahum waxay leeyihiin fi dunyaa adduunyada dhexdeeda khizyun dulli iyo hogaya ay ku leeyihiin walahum waxay ku leeyihiin fi laakhirati aakhirana cadaabun cadaabba ay ku leeyihiin cadaabkaasoo cadiimun weyn sammaacuuna hum iyagu sammaacuuna kuwa maqlid badan weeyi lilkadibi beenta waa kuwa u dhagaysi badan akaaluuna kuwa cunis badan weeyaan lisuxti xaaraantana kuwa cunis badan weeyi allah waxau ihi fain jaa-uuka haddaba nebi maxamedow hadday kuu yimaadaan faxkum kala xukum baynahum dhexdooda aw acrid cama isaga jeesta canhum iyaga wain tucrid haddii aad ka jeetata canhum iyaga falan yaduruuka kugu dhibi maayaan shay-a waxba wain xakamta haddii aad kala xukumtana oo doonto xukumkooda faxkum ku kala xukum baynahum dhexdooda bilqisti cadaalad ku kala xukun waayo ina allaha alleh yuxibu waxa uu jecel yahay almuqsitiina kuwa cadaalada fala ee cadli iyo toosnaan wax ku kala xukuma allah waxa uu yihi wakayfa yuxakimuunaka waa yaabe waxaa la yidhaha waa istifhaamu tacjiib arrinkoodaa lala yaaban yahay oo dee waa waxaan suurtagal ahayn towraad intay ka dhaqaaqaan furqaan inay qaataan wax ka suurooba ma aha allah waxa uu yihi markaa wakayfa yuxakimuunaka oo siday nebi maxamed oo adiga kaaga xukum yeelanayaan oy garsoore iyo xakam kaaga dhiganayaan walxaal cindahum agtooda ay ahaatee altawraatu tawraadi oo fiihaa towraadna dhexdeeda uu ku sugan yahay xukmullah ilaahay xukumkiisi uu ku sugan yahay oo ah in qofka sinaystay isagoo reerle dhagax lagu dilo kii qof dilana loo dilo xukumkaa ilaahay towraad isagoo ku yaalla siday kaaga xukum yeelanayaan uma yatawallowna dabeedna ay u jeedsanayaan marka yacni inay adiga xakamkaa yeeshaan la yaab ma aha oo waa gar laakiin waxaa la yaab leh xukumkii hore agtooda u yaallay inay beddelaan oo dooriyaan oy qaadan waayaan waxa kaloo la yaab leh intay kuu xukum yimaadaan haddana xukumkaaga dabadi inay jeestaan la yaabka iyo cajabku halkaasuu ku dhacaya ilan hadday intay kuu xukum yimaadaan qaadan lahaayeen dee sax bay noqon lahayd oo lalama yaabeen wa kayfa yuxakimuunak siday kaaga xukum yeelanayaan walxaal cindahum agtooda ay ahaatee altawraatu tawraad towraad oo fiihaa dhexdeedana uu ku sugan yahay xukmullah ilaahay xukumkiisa uu ku sugan yahay oo haddana ay beddeleen uma yatawallowna dabeed haddana ay jeedsanayaan min bacdi dalik ay min bacdi dalika alxukm xukumkaa ilaahay ee towraad ku yaalay dabadeed ay jeedsanayaan oo aanay qaadanayn oo kii towraadba hadday ka tallaabsadeen siday kaaga ugu toosnaanayaan weeyaan macnuhu ama waxaa tidhaha min bacdi dalika ay min bacdi dalika ataxkiim xukum yeelashada ay kaa xukum yeesheen adiga dabadeed haddana way kaa jeedsanayaan wamaa ulaa'ika kuwaasi may ahaanin bilmu'miniina kuwa mu'miniina waa gaalo allah waxa u yihi ina anzalna tawraata fiiha hudan wa nuurun yaxkumu biha annabiyuun inaa anagubaa allahu yidhi anzalnaa waa soo dejinay altawraata kitaabkii towraadaha waa soo dejinnay fiihaa xaal u dhexdeeda ku sugnaaday towraad hudan hanoonu ku sugnaaday iyo wa nuuru nuur xaqa iyo baadilka kala iftiiminaya yaxkumu waxaa wax ku kala xukuma bihaa towraad annabiyuuna nebiyadiibaa wax ku kala xukuma alladiina nebiyadaasoo aslamuu hoggaansamay nebi aan hoggaansamay ma jiro kulligood waa hoggaansameyne waa la sii caddaynayaa una waa ziyaadatu sharafi watakriim oo nebi kasta aslama lilah liladiina ay cala aladiina kuwii baanay nebiyadaasi towraad ku xukumayaan laamka bimacnaa calaa ka dhig liladiina ay cala aladiina kuwii korkooday nebiyadaasi towraad ku xukumayaan kuwii haaduu yahuudoobay yahuud bay towraad ku xukumayaan waalrabbaaniyuuna waxaad ku cadaftaa annabiyuunada oo yaxkumu biha annabiyuuna nebiyadaasaa towraad wax ku kala xukumaya waalrabbaaniyuuna rabbi kuwa loo aaneeye alla loo tiiriyeyna waxbay towraad ku kala xukumayaan kuwa alla yaqaanka ee caarifiinta ah iyo waalaxbaaru kuwoodii culimada ahaayee yahuudeedna waxbay ku kala xukumayaan towraad bima stuxfiduu bisababi maa shay sababtii baanay towraad ugu kala xukumayaan dadka shaygaasoo istuxfiduu laga ilaalin dalbay oo min kitaab illaahi ilaahay kitaabkiisa ah yacni kitaabkii alle ee towraad ahaa ee laga dalbay inay daryeelaan oo ilaaliyaan ammaanadaasoo xafidaan xifdintaa towraad ee laga dalbay darteed ayay dadka ugu xukumayaan si aanu u dayacmin oo uu daa'imo ilayn shayga in laysku xukumaa yacni baaqinimadiisa iyo dawaamkiisa ayuu ka qayb qaadanayaa wa kaanuu waxaanay ahaadeen kuwaasi axbaarta iyo rabbaaniyiintaasi calayhi ay calaa kitaab illaah ilaahay kitaabkiisa towraada korkiisa waxay ahaadeen shuhadaa kuwa ka markhaati kacaya xaqnimadiisa ee falaa takhshaw nnaas mu'miniintiiyay dadkaa ha ka cabsanina kuwa gaalada iyo ahlukitaabkaa ha ka baqanina wakhshawni aniga iga baqda ayaa allahu yidhi oo walaa tashtaruu ha ku bedelanina oo ha ku iibsanina biaayaatii aayaadkayga hamanan lacag oo qaliila yar adduun yar ha siisanina waatay hore inoo soo martay xasanulbasri inuu yidhi kullu dunyaa bixadaafiirihaa tamanun qaliil adduunyo iyadoo oodaheega wadata kulligeed waa wax yar oo looma jeedo tamanan qaliilan may wax badan siistaan waayo adduunyo oo dhan baa kulligeed isku wada daro qaliil ah allah waxau ihi waman lam yaxkum man waa alfaad lcumuum cid walbana way soo gelaysaa sidaynu gadaalka sharxi doono waman lam yaxkum axadka aan ku xukumin kainan man kaan xaakiman kaana aw maxkuuma waman axadka lam yaxkum aan ku xukumin bimaa anzala allah ilaahay wuxuu soo dejiyey ee hawadiisa iyo qawaaniin baatila iyo waxyaabo kale iyo xeerar kale ku xukuma fa ulaa'ika kuwaasi hum iyagu alkaafiruuna waa kuwii gaalada ahaa allah waxau ihi wakatabnaa waxaanu ku faral yeelnay calayhim yahuud fiihaa towraad dhexdeeda waxaan ugu faral yeelay oo korkooda ku qoray ana nafsa in nafta tuqtalu loo dilaya binafsi nafta walcayna ishana tufqau loo ridayo bilcayni isha walanfa sankana yujdacu loo goynayo bilanfi sanka waluduna dhegtana tuqtacu loo jarayo biluduni dhegta wasinna iligana yuqlacu loo fujinayo bisinni iliga waljuruuxa dhaawacyadii laysgaadhsiiyeyna qisaasun kuwa la kala goosanayo oo yacni qisaas u saaxiiba ay yihiin faman tasadaqa haddaba ruuxa sadaqadaysta ee cafiya bihi qisaastaas nafsan kaanat aw duuna min alaraaf ama naf la gooyey ha noqoto ama wax ka sokeeyo xubnihii kala dhaawac ku dhacay ha noqdee ruuxa qisaastaas sadaqadaysta macnaha isagoo dhiiggii iyo xaqii isagu leh iska cafiya ee ama dilkii ka cafiya ama inuu dhaawicii ka goosto ka dhaafa fahwa ay tasaduq sadaqadaysiga oo cafintaa iyo dhaafistaa ahi kafaaratun kafaara gud iyo dembi daadin bay u tahay lahu mutasadiqa ka cafiyee dhaafay oo waa loogu dembi dhaafayaa waa sida raajixa ah in lahuda loo celiyo lilmutasadiq kii wax cafiyey waa sida xooga badan waxa bannaan lahu ay liljaani kii gacanku dhiiglaha kafaaray u tahay oo waxay culimmadu yidhaahdeen maadaama qofkii dhiigga lahaa isagoo basharoo bani aadam daciifa ah hadduu cafiyey fa arxamu raaximiina awlaa bilcafwi minhu ilaaha arxamu raaximiinka ayaa uga mudan inuu cafiyo oo kanba dhiiggiisii hadduu cafiyey ilaahayna waa cafinaya laakiin waxaa xoog badan tafsiirka hore oo lahuda in mutasadiqa loo celiyo oo gacanku dhiiglaha aan loo celin allah waxau ihi waman lam yaxkum ruuxa aan ku xukumin bimaa anzala allah allah wixii uu soo dejiyey fa ulaaika kuwaasi hum iyagu aldaalimuuna kuwa daalimiintaa weeyi wa qafaynaa waxaanu ka dabageynay qafa min alqafa waa qadaadka marka macnaha shay shay laga dabageeyey ilan qafa qofku markuu jeedsado qadaadkiisaa kuu muuqanaya marka macnaha waanu ka dabageynay weeyaan qafa shay shay laga dabageeyo haddii laga hormariyo dee qafa lama odhanayo waayo waa min alqafa oo gadaasha ayay tilmaamaysaa allah waxau ihi waqafaynaa waxaanu ka dabageynoonu raacinay calaa aaaarihim ay calaa aathaari ambiyaai bani israa'iil ambiyadii reer banu israa'iil raadkoodii waxaanu raacinay oo ka dabageynay biciisaa ciise ayaanu ka dabageynay ciisihii ibni maryama ina maryama ahaa musadiqan xaal uu yahay ciise kii rumaynaya limaa kii bayna yaday hortiisa ahaadee oo min atawraati towraad ah wa aataynaahu waxaanu siinay ciise alinjiila kitaabkii injiil ahaa fiihi injiilna waxaa ku sugan hudan haroon iyo wa nuuru nuur wa musadiqan xaal uu yahay kitaabka injiileed mid rumaynaya limaa bayna yadayhi wixii hortiisa ahaadee ka horreeyo min atowraati towraad ah oo in badanoo ka mida injiili waxabuu waafaqsanaa wixii towraad ku yaallay uun wax yar buu kaga bedelaa oo axkaamta qaarkood oo towraad ku yaallay ayaa lagu nasakhay injiil sida muxaramaadkii dulmiga dartii looga xarimay yahuud oo kale oo ciise waa kii lahaa sidii suuratu aali cimraan inagu soo martay waliuxilla lakum bacda aladii xurima calaykum waa muxaramaadkii hore towraad ugu yaallay marka waxyaabahay nasakday injiili mooyaane inta kale waa ka waafaqsanay towraad wa hudan iyo hanuun xaal uu yahay injiil wa mawcidatan iyo waano lilmuttaqiina kuwa alla ka baqa uu hanuun iyo mawcido u yahay maxaa loogu gaar yeelay dadkoo dhan baa hanuun uu yahaye waa kuwa ku intifaacay ee rumeeyey ee raacay ilan kuwa kale waa ka baydheen oo waxba may manaafacaadsaneh allah waxau yihi walyaxkuma ku xukumaan ahlulinjiili ree injiileed injiil ehelkeedii ha ku xukumaan bimaa kii anzala allaahu alla uu ku soo dejiyey fiihi injiil dhexdiisa kitaabka injiileed wixii lagu soo dejiyey ree injiileed waxa ku xukumaan waa nimankii nasaaro ahaa oo injiil maxaa ku yaalay bishaaratu nabiyina muxamed sala allahu calayhi wasalam inuu ciise ku bushaareeyey nebi moxamed dabadii inuu iman doono kulana dardaarmay inay rumeeyaan oy raacaan wa mubashiran birasuulin ya'tii min bacdi ismuhu axmed marka injiil wixii ku yaalay hadday rumaysan yihiin nebi moxamed ha raacaan oo ha rumeeyaan haddii kale injiilna ma rumaysna nebi moxamedna ma rumaysna allah waxau yihi waman lam yaxkum ruuxa aan ku xukumin bimaa anzala allah ilaahay wixii uu soo dejiyey ruuxa aan wax ku xukumin fa ulaa'ika kuwaasi hum iyagu alfaasiquuna kuwa taacada alla ka baxay weeyi haadihi alaayaat ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku tilmaamay ana atawraata walinjiila walqur'aana kuluhaa kutubun samaawiyatun yusadiqu bacduha bacda in towraad iyo injiil iyo qur'aanku kulligood ay yihiin kutub samaawi oo alla uu soo rogay oo barhkoodba barhka kale ay u markhaati kacayaan walow kutubahan kale haba noqdaan kuwo camalfalkoodii la nasakhay oo shariicadii nebi moxamed ay nasakhdaye laakiin kulligood waa wada xaq in la rumeeyaana waa waajib haddii la beeniyana waa lagu gaaloobayaa sida rususha oo dhanba rumayntoodu ay waajib u tahay mid ka mid a haddii la beeniyana ay gaalnimo u tahay waxaa kaloo ku sugan wujuubu khashyati illaahi bificli maa amara wa tarki maa nahaa wa cadamu khashyati annaas falaa takhshaw nnaasa wakhshawn inay waajib tahay ilaahay keligii in laga baqo oo wuxuu ina faray la yeelo wuxuu inoo diidayna laga durko oo aan dadka laga baqan oon laga habran ee alla laga baqo waxaa kaloo ku sugan aayaadkan wujuubu alqawadi fi nnafsi waalqisaasu fi ljuruux naftii in laysu qisaaso oo naftii nafgoyso loo gooyo dhaawicii dadka kala gaadhana la kala goosto laakiin qisaastu waxay tilmaamaysaa almusaawaad in isku mid ah oo ishan haddii la fujiyo dee il baa loo fujinayaa ilig haddii lagaa jabiyo ilig baa loo jabinayaa wahaakadaa dhag haddii lagaa gooyo dhag baa loo goynayaa waa inay isleekaato onay waxba isdheerayn oo culimmadu waxay yidhaahdaan haddii shayga aan la qisaasi karayn waxaa looga jeedaa aan la qisaasi karayn isuma dhigmaan oo lama awoodi karo intuu ku gaadhsiiyey in leeg in la gaadhsiiyo ilaa haddii kale xadgudub bay noqonaysa sida hadduu halkaa lafta bartankeeda ka jabiyo ama cad uu gooyo dee way adag tahay cadka intii in leeg in la gooyo ama lafta intii in leeg in laga jabiyo way durkasaa waxyaabaha noocaasoo kale ee qisaasi aanay ka suuroobin waxay culimmadu yidhaahdeen fa fiihi xukuumatun caadila si cadli ah waa in loo xaqo oo loo xukumo goorta la xaqayaana waa goorma marka nabarkaasi bogsado ee la baxnaaniyo kadib ayaa la xaqayaa wixii uu mutaysto ee mag ah ayaana loo goynayaa oo looga qaadaya qofkii geystay laakiin haddii ay suurtowdo qisaas isku mid ah in wixii laga goosto waa dhaawicii eh dee waa laga goynayaa oo waxa weeyaan dee waa taa ishii iyo dhegtii iyo iliga waxa loo cabiray dee intaa in leeg baa qofkii la gaadhsiin karaa oon la dhaafinayn haddiise la gaadhsiin kari waayo dee waxay noqonaysaa in loo xaqo oo mag wuxuu yeesho laga siiyo waxaa kaloo ku sugan min adulmi alictidaau fi lqisaas waa taa aynu tilmaannay oo dulmiga waxa ka mid ah marka dhaawicii la kala goosanayo in intii la dhaafiyo oo la xadgudbo waa dulmi oo ma bannaana mashruuciyat lqisaas inay sharci tahay qisaasta iyo kala goosiga iyo in naftii naftiisha loo dilo waxaa kaloo ku sugan wujuubu lxukmi bimaa anzala allah inay waajib tahay ilaahay wuxuu soo dejiyey in dadka lagu xukumo walaa yajuusu taxkiimu gayri sharci illaah laakiin sharciga alle waxaan ahayn in dadka lagu xukumaa ma bannaano oo waa muxaram haddaba waxaynu tilmaamaynaa mas'alat lxukmi bigayri maa anzala allah mas'alat muhimat jidda wahiya masallat laqdaam mas'alada ah ilaahay xukumkiisa wax aan ahayn dadka in lagu kala xukumo mas'aladaa hadalkeedu waa muhim oo ma fududo waa culus yahay haddana isagoo muhiim ah waa masallat alaqdaam waa meelo ay dad badani ku simbiririxdeen oo ay ku siibteen haddaba waxaynu tilmaami doonaa innakoo marka hore ishaarayna xukumka alle wax aan ahayn dadka in lagu xukumaa wax fudud inaanu ahayn uu culus yahay oo dembi weyn oo culus u yahay ayaa haddana waxaynu tilmaamaynaa xukumkaasi aqsaamta uu leeyahay ilayn innakoo jecel ilaahay xukumkiisa in wax lagu kala xukumo haddana mas'alo walba xadkii alla u dhigay in la dhigoon la dhaafin ayaa waajib ah haddaba horta maxaa looga jeedaa alxukm bimaa anzala allah in dadka lagu xukumo wixii alla uu soo dejiyey waxaa looga jeedaa dee sharcigii munazalka ahaa ee waxyiga ahaa ummadda in lagu kala saaro xukumkaasi haddaba waa caam oo inxiraafka ugu weyne halkaa wuxuu ka soo galaa takhsiiska waa la khaas yeelaa khaasna maahe waa caam oo waman lam yaxkum man waa lafdi caam ah wuxuu koobsanayaa xaakimkii dadka u talinayey wuxuu koobsanayaa maxkuumkii loo talinayey wuxuu koobsanayaa naftaadii adiga idan ruuxa waajib waxa ku a marka ugu horeysa inuu ilaahay sharcigiisa ku xukumo naftiisa inuu ku xukumo ubadkiisa inuu ku xukumo ooridiisa in ninka madaxweynihiina ku xukumo mujtamaca uu taliyo intaba waa waajib waxa markaa inxiraaf ah xukumkii sidaa caamka u ahaa in xaakimka uun lagu gaar yeelo inta kale laga saaro waa khalad oo xaakimku waa muhiim inuu mujtamaca ku xukumo ilaahay wuxuu soo dejiyey laakiin adigu naftaada inaad ilaahay diintiisa ku xukunto ma madaxweynehaad uga fasax qaadanaysa ubadkaaga iyo ooridaada inaad ku xukunto ma madaxweynehaad fasax uga qaadanaysa maxaad horta naftaada ugu xukumi weyday intaanad madaxweynaha eegin maxaad ubadkaaga ugu xukumi weyday maxaad meheradaada ugu xukumi weyday maxaad iskuulkaaga ugu xukumi weyday maxaad suuqaaga iyo meel kastood marto ilaahay sharcigiisa ugu xukumi weyday horta waxaad ogaataa mar kasta ood sharciga ilaahay waafaqdood ilaahay adeecdo faqad xakamta bimaa anzala allah waxaad ku xukuntay wixii alla uu soo dejiyay ilan sharcigii baad waafaqdee wa kulamaa khaalafta sharca allah faqad xakamta bigayri maa anzala allah horta qaacidadaa ogow mar kastood sharciga ilaahay khilaaftana ama naftaada u khilaaf ama ubadkaagu ha khilaaf ama ooridaadu ha khilaafto ama meheradaada ku khilaaf mar kastood sharciga alla khilaaftana ilaahay wuxuu soo dejiyey wax aan ahayn ayaad ku xukuntay dee horta markaa waxaad ogaataa haddaad tidhaha waman lam yaxkum bimaa anzala allahu fa ulaaika hum lkaafiruuna waynu tilmaami doonaaye waa gaalnimadii weyneyd ee xirada lagaga baxayey dee horta waxaad ogaataa adaa toban jeer ka baxaya ogow waayo mar kastood khaldanto xakamta bigayri maa anzala allah ilain bimaa anzala allah waa inaad waafaqdo sharciga oonad khilaafin haddaba alxukmu bigayri maa anzala allah marna wuxuu noqdaa kufrun akbar marna wuxuu noqdaa kufrun asqar oo fa ulaaika hum lkaafiruun kufrun akbar wa kufrun asqar fa ulaaika hum اظaalimuun dulmun akbar wa dulmun asqar fa ulaaika hum lfaasiquun fisqun akbar wa fisqun asqar sharciga waxa ku sugan in marka ay soo aroorto gaalnimada ama faasiqnimada ama daalinimadu inay mid weyn oo xerada islaamka lagaga baxana ay noqoto mid yar oon xeradii lagaga bixina ay noqoto marka la leeyahay waa mid yar culimmadu waxay yidhaahdeen looma jeedo asal ahaantiisu u yaryaho ma yare waa dembi weyn oo min kabaa'ir dunuub laakiin waxaa loo jeedaa marka gaalnimadii xerada lagaga baxaye loo eego ayuu ka waabsan yahu ka sokeeya asqarka sidaasaa loo jeedaa ee waa min kabaa'ir dunuub oo wax la fudaydsada ma aha haddaba waxaynu tilmaamaynaa tafsiirka ahlu sunnuhu ay aayaddan saaraan ka bilow cahdigii saxaabada ridwaan ullaahi calayhi ilaa yowmina haada iyo tafsiirka khawaarijtu ay saaraan waa laba noocoo kala duwan tafsiirka ahlu sunnuhu ay saaraan qadiiman wa xadiidan horaysiya dambaysaba waxa weeye mas'aladaas in la kala saarayo oo tafsiil ku jiro oo marna uu noqonayo kufrun akbar marna uu noqonayo kufrun asqar waa tafsiirka ahlu sunnaha laakiin tafsiirka khawaarijtu waa cadamu tafsiil inaan la kala soocin oon la kala saarin oo la yidhaah waa kufrun akbar xerada lagaga baxayo waxa weeyaan kufri asqari ma jiro arrinta noocaasna waynu tilmaami doonaaye tafsiirkaa khawaarijtu waa tafsiir iyo xukum siyaasiya oo xukum doon ku lamaanyah oon lilaahi ahayn waayo waynu tilmaami doonaa haddaba waxaynu caddayn doonaa yacni kufriga iyo fisqiga iyo dulmiga oo qur-aankii ugu soo arooray marna isagoo ah kii weynaayo xerada lagaga baxayey marna isagoo ah kii aan lagaga baxay alkufru marka uu soo arooray isagoon ahayn kufrun akbar oo asqar ah waxa daliilo ah xadiidkii tuktirna alacna wa takfurna alcashiir ee haweenka uu nebigu kula hadlayey sala allahu calayhi wasalam haweenka markii rasuulku tilmaamay inay naarta u badan yihiin waxa uu yidhi wa takfurna alcashiir raggiinna waa ka gaalowdaan gaalnimadaa waxaa lagu fasiray kufraanu nicma in abaalkii raggu u galeen ay ka gaaloobaan oonay ka garaabay oo waxaa sii caddaysay riwaayada kale ee rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam low axsanta ilaa ixdaahunna dahra uma ra'at minka shay-an qaalat maa ra'aytu minka khayran qad midkood haddaad sanadkao dhan usoo samafasho haweenka oy maalin qalad iyo baydhid yar kaa aragto waxay odhanaysaa weligaaba khayrlaa waad ahayde maanaha wanaag kaa arkay taasaa looga jeedaa kufraanulcashiirka gaalowga marka imika wa takfurna alcashiir dee gabadhii hadday ninkeeda ka abaalka darto miyay diintii ka baxday kamay bixin laakiin dembi weyn bay gasho takfurna alcashiir nicmadii bay ka gaalowday waxaa la mid ah rasuulku waxa yihi kamaa fi saxiix iljaamici min xadiidi abi hurayra ithnataani fi nnaasi humaa bihim kufrun aلطacnu fi اlansaabi wاlniyaaxatu cala اlmayit laba arrimood dadka gaalnimay ku tahay in laysnasab caayo oo dadka nasabkooda iyo reerkooda la caayo wax laga sheego iyo in meyidkii loo baroorto waa gaalnimay ku tahay dadka oo ruuxu hadduu ku nasab caayo ama uu waxa weeyaan meydka u baroorto diintii miyuu ka baxaya may ka bixi maayo haddana rasuulku waxau yidhi humaa bihim kufrun waa maxay kufrigaasi de waa kufrun asqar waa kii ka waabsanaa ka weyn ee ka sokeeyey halkaa waxaynu ka garannay inuu jiro kufri ku soo arooray nusuusta oon xerada lagaga baxay haddii kale dee qofkii ku caayaba waad gaalowdaad o dhan oo diintii waad ka baxday taasina waa dee jaahilnimo iyo khawaarijnimo weeye kufrigu kii weynaana waa leeyihi oo allah waxa uhi wayaquuluuna nuuminu bibacdi wanakfuru bibacdi wayuriiduuna an yatakiduu bayna dalika sabiila ulaaika hum lkaafiruuna xaqa waxay odhanayaan rusushii badhna waanu rumaynaynaa badhna waanu beeninaynaa arrintaa dhexdeeda ayay waddo iyo jid ay maraan ka samaysanayaan kuwaasi waa gaaladii dhabta ahayd waa kufrigii weynaa xeraday kaga baxeen ilaa rusushiiba ay beeniyeen sidoo kale qul yaa ayuha alkaafiruun laa acbudu maa tacbuduuna walaa antum caabiduuna maa acbud waa kufrigii weynaa halkaa waxaynu kaga baxnay nusuusta inuu jiro kufri ku soo aroora oo akbar aan ahayn iyo kufri ku soo aroora oo akbar ah labadaasiba inay jiraan ogow sidoo kale dulmigiina waxa uu noqonayaa laba dulmi akbar iyo dulmi asqar labadaasuu noqonayaa dulmi weyn oo xerada lagaga baxayo iyo mid kaa weyn ka waabsan oo aan lagaga baxayn ka bimacna almacsiya ah bimacnaa kabaa'ir dunuub ee aan lagaga baxayn xerada waxaa ka mid ah allah waxa uu yidhi isagoo mu'miniinta qaybahooda tilmaamaya fa minhum daalimun linafsih wa minhum muqtasidun wa minhum saabiqun bilkhayraati biidni illaah waa aqsaamtii muminiinta waxaa ka mid ah ku naftiisa dulmiyey oo waajibaadkiina ku gaboodfalay xaaraantiina ku dhacay oo kabaa'iru dunuub xambaartay waa mumin laakiin waa daalim linafsi naftiisii waa dulmiyey wa minhum muqtasid mid dhexdhexaystaa ka mid ahoo waajibaadkiina ka soo baxay muxaramaadkiina iska daayey laakiin fadaa'ishii iyo nawaafishii kale aan ku darin wa minhum saabiqun bilkhayraat ku khayrka u hormaro u dheereeyey oo markuu waajibaadkiina ka soo baxay xaaraantiina iska xakameeyey nawaafishii iyo fadaa'ishii kalena ku darsaday ayaa ka mid a mu'miniinta ayib fa minhum daalimun linafsihi dulmi baa lagu sheegay waana mu'min halkaa waxaad ka garanaysaa dulmigiisu inaanu ahayn dulmigii weynaaye xerada lagaga baxaye uu yahay dulmu asqar oo kabaa'ir inuu galay waxaa ka mid a dulmiga ku weyn oo xerada lagaga baxo waalkaafiruuna hum daalimuuna waa kii weynaa gaaladu iyagaa daalimiin ah waayo cibaadadu alla lahaa bay cid kale ka siiyeen ina shirka la dulmun cadiim shirkigu waa dulmi weyn dulmigaasina waa akbarkii fisqiguna waa sidaas oo kale fisqun akbar wa fisqun asqar oo allah waxa uu yihi ka bimacna almacsiyada een weynayn een macnaha ahayn dee kufrigii aan gaadhsiisnayn weynaa walaa taqbaluu lahum shahaadatan abada wa ulaa'ika hum alfaasiquun yacni kuwii been abuuradka iyo ifkiga ku dhace caaisho ku been abuurtay markhaatigooda dib dambayso loo aqbali maayo waana faasiqiin kuwa faasiqiinta lagu sheegay waxa ku jiray mu'miniin badan oo munaafiqiinta ku dagmay laakiin iyagu mu'miniin ah marka fisqiga lagu sheegay dee waa fisqigii yaraa ee kii weynaayo xerada lagaga baxayay ma aha waxaa ka mid a fisqiga yar sibaabu lmuslimi fusuuqun wa qitaaluhu kufrun ruuxa muslimka ah in la caayaa waa faasiqnimo in lala dagaalamaana waa kufri fisqiga halkaa lagu sheegay sibaabulmuslimi fusuuqun dee waa kii yaraa ilan ruuxa ku caayaa ma gaaloobaye wuu dambaabay uune fisqiga weyne bimacna alkufri alakbar ah waxaa ka mid ah wa ama aladiina fasaquu famaawaahum annaaru kulamaa araaduu an yakhrujuu minha uciiduu fiiha allah waxa uu yidhi kuwa faasiqoobee daacada alle ka baxay fisqigii weynaa kuwaa hoygoodu waa naarta haawiye walciyaadu billaah mar kastay doonaan inay ka baxaanna waa lagu celinayaa oo way ku waarayaan dhinacna u dhaafi maayaa imaamu shinqiiti raximahullah ayaa adwaa-ulbayaanka ku caddeeyey qaybaha aynu soo tirinay oo dhan oo aad ka raajici kartaa halkaa markaa waxaynu ka fahamnay kufriga la sheegay iyo dulmiga la sheegay iyo fisqiga la sheegay inuu qaybsamo oo qeyb keliya aanu ahayn dhinac keliyuun haddaad u qaado dee waa gardaro iyo jaahilnimo wuu qaybsamayaa marka kani kow yahay iyo xaaladda lagu xukumayo dee kala saar oo kala sooc oo ha isku qaadin haddaba waxaynu tilmaamaynaa maadaama uu qaybsamayo xukumkii alxukmu bigayri maa anzala allah axwaal buu leeyahy bixasabi alxaakim iyadoo loo eegayo qofkan wax ku xukumaya ee xukumkii ilaahay ka baydhay kow an yactaqida xillahu wa jawaaza ataxaakumi ilayh maca istiwaa'i طarafayn inuu ictiqaadiyo ninkan xaakimka ah ee ilaahay sharcigiisii waxaan ahayn ummadda ku xukumaya inuu ictiqaadiyo xukumkaasi xalaal inuu yahay oo uu u bannaan yahuu bannaysto isagoo weliba yacni ictiqaadsan labadu inay u siman yihiin oo hadduu sharciga ilaahay ku xukumana ay xalaal u tahay hadduu qaanuunkan wadcigee meelaha uu ka keenay gaalada uu ku xukumana ay xalaal u tahay kaasi waa suuro suurada kale waxa weeye inuu ictiqaado inay u bannaan tahay ilaahay sharcigiisa waxaan ahayn inuu ku xukumo maca afdaliyati shariica isagoo ictiqaadsan shareecadu haba ka fadli badnaatee kan kalena waa kuu bannaan yihi waxa raacsan inuu ictiqaadiyo inuu yidhaa way ii bannaan tahay maca afdaliyati alqaanuun isagoo ictiqaadsan qaanuunku inuu ugaba fadli badan yahay waxa weeyaan sharciga ilaahay waa kuwa odhanaya casrigan miyay shareecadu la tallaabsan kartaaba miyaa maanta gacan laysgoyn karaa oo dhagax wax lagu dili karaa waa waxshinimo weeyaan waa hadal kufri iyo gaalnimo ah suwarka aynu tilmaanay dhammaantood waa alkufru lakbare ogow waa gaalnimadii weyneyd ee xerada lagaga baxayay maxaa asal iyo asaas u ah inuu ictiqaadiyuu xalaashado xukumkan aan ahayn xukumkii ilaahay inuu u bannaan yahay inuu ictiqaadiyu xalaashado isagoo labadooda simaya ama kala door bidaya kuu doonaha door bido marba hadduu xalaashado xukmu gayr illaah xukumka alla mid aan ahayn hadduu xalaashado waa kufrun akbar xeradii islaamka waa kaga baxaya way caddahay taas maxaa soo hadhay wuxuu ku xukumay ilaahay sharcigiisii waxaan ahayn hase yeeshee wuxuu ictiqaadsan yahay sharciga ilaahay xukumkiisu inuu waajib yahay wuxuu garowsan yahay uu ka garaabayaa inuu dembaabay waxaa ku xambaaray cabsi gaalaa kugu soo duuli waxaa ku xambaartay damac adduunyo ku hel waxaa ku xambaartay hawo sidanay naftiisa u iilatay calaa kullin hawadiisa iyo damiciisa ama cabsi uu cid ka qabo ayaa ku xambaartay xukumkan laakiin ma xalaashan mana ictiqaadsanaa waanu ka garaabayaa inuu dembaabay oo dembi weyn u galay kaasi waa kufrun asqar xerada ka bixi maayo wuxuu noqonayaa alkufru اlasqar kufrigii yaraa ee ka waabsanaa ka xerada lagaga baxayo haddaba waxaynu akrin doonaa aqwaasha ahlulcilmigu salafan wa khalafan ay mas'aladan ka yidhaahdeen waxaynu se ishaaraynaa mas'aladan xukumka waxaynu sheegnay inay dadku u siman yihiin xaakim iyo maxkuumba laakiin in lagu gaar yeelo xaakimka oo dadka kale laga saaro waa takfiir siyaasiya horta waa gaalaysiin gardarro ah oo siyaasi ah oo nooc xukundoonihi uu ku lamaan yahay sian hore u tilmaanay wailaa haddii kale waxyaabaha lagu kufriyaa way fara badan yihiine alxukmu bigayri maa anzala allah soo gelaya maxaa xaakimka keligii loogu xukumaya maxaa dadka kale loogu xukumi waaye dee qofkani kursiguu ku socdaa waxa weeyaan cabdullaahi yuusuf bay ka sheegi jireen anigu murtad ma iyo kursigaa murtada macnaha markii dee cid waloo ku fadhiisataba la yidhi waa murtad ayuu yihi riddadan waxa wataa waa kursigan madaxtinimade aniga maaha kolba ka ku fadhiistuunbaa murtada marka halkaa yacni waxaad ka fahmaysaa takfiirkani waa takfiir meel ku socdo oo yool leh laakiin takfiir lilaahiya ma aha waa takfiir siyaasi ah haddaba waxaynu akhriyanaa bal culimmadu waxay ka yidhaahdeen horta alimaamu alqurطubi tafsiirkiisa aljaamic liaxkaami اlqur'an waxa uu yidhi faalaayatu caamat calaa hada aayaddu waa caam muslin iyo gaalba waa koobsanaysaa waxa u ihi qaala ibnu mascuud walxasan hiya caamat fi kuli man lam yaxkum bma anzla allah min almuslimiina wاlyahuudi wاlkufaar xasan اlbasri iyo cabdillahi bn mascuud waxay yidhaahdeen aayaddu waxay caam ku tahay ruux kastoon ku xukumin alla wuxuu soo dejiyey ama muslimiinta ha ka mid ahaado ama yahuudda ha ka mid ahaado ama gaalada ha ka mid ahaado ay muctaqida dalika wamustaxila lahu arintaa xukumkaa aan ahayn kii alleh isagoo ictiqaadsan inuu u bannaan yaho xalaashaday kaasay ku rumoobaysaa oo ku gaaloobayaan wuxuu ihi qurdubi fa amaa man facala dalika amaa qofka sameeya miyaa arrinkaas wa huwa muctaqidun annahu murtakibun muxarama isagoo ictiqaadsan xaaraan inuu sameeyuu dembaabay oon xalaashan xukumkan fahwa min fusaaqi lmuslimiin kaasi wuxuu ka mid yahay fusaaqda muslimiinta macnaha muslimiinta kale dee kabaairta dunuubta waaweyn ku dhacday ayuunbuu la mid yahay wa amruhu ila llahi tacaala arrinkiisuna alle ayuu u bandhigan yahay oo in shaaa cadabahu wa in shaaa gafara lahu ilaahay hadduu doonana waa cadaabaya hadduu doonana wuu iska cafinaya alimaam cabdiraxmaan naasir asicdina wuxuu yihi aayaddan markuu fasiraayo waman lam yaxkum bima anzla allah fa ulaaika hum lkaafiruuna waxa uu yidhi falxukmu bigayri ma anzla allah min acmaali ahli lkufri ilaahay wuxuu soo dejiyo wax aan ahayn in lagu xukumaa waxay ka mid tahay acmaasha gaaladu ay ehelka u tahe lagu yaqaan camal muslin ma aha waqad yakuunu kufran yanqulu can ilmilla waxa uu noqon karaa xukumkaasi mid qofka diinta ka saaraya wadalika ida ctaqada xillahu wa jawaasahu waa markuu ictiqaadiyo inuu wax aan ilaahay diintiisa ahayn ku xukumaa xalaal inay u tahay oy u bannaan tahay waqad yakuunu kabiiratan min kabaa'iri dunuub ilaahay xukumkiisii wax aan ahayn in lagu xukumaa wuxuu noqon karaa dembi weyn oo dembiyada waaweyn ka mid ah hase ahaatee aan xeradii lagaga baxayn wa min acmaali lkufri waxaanu ka mid noqon karaa acmaashii gaalada ilain mukhaalafo kastood ku dhacdaa waa min acmaali lkaafiriin waxa uu sheekhuu yidhi qad istaxaqa man facalahu alcadaaba ashadiid waxa uu noqonayaa qofka kaa sameeyaa walow kufrigii weynaabayuu noqon oo kabiira min kabaa'iri dunuub ha noqdee mid mutaystay cadaab kulul inuu ku dhaco haddaan alla cafin ibnu abi xaatim waxa uu soo saaray xaakimkuna mustadragiisa uu ku soo saaray calaa sharti shaykhayn oo ibnu cabaas uu ka wariyey inuu yidhi laysa bilkufri aladii tadhabuuna ilayhi inahu kufrun duuna kufrin kufriga aayaddani kaadmoodaysaan ma aha waa gaalnimo gaalnimo ka sokaysa ahlulcilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen nasalat ilaayatu fi lyahuud aayaddu yahuud bay kusoo degtoy ka hadlaysaa markaynu saabiqeeda iyo laaxiqeeda waxa ka horeeya iyo waxa ka dambeeyaba fiirino laakinahaa caamatun lahum walikayrihim ha yeeshee iyaga iyo kayrkoodba way caam yeelaysaa imaamu shanqiidina waxa uu yidhi ee waman lam yaxkum bimaa anzala allahu fa ulaa'ika hum aalimuuna waa ta dhexee ta hore ma aha eh waxa uu yihi haada fi lyahuud taasi yahuud bay kusoo degtay waayo wuxuu yidhi waxaa ka horaysa wakatabnaa calayhim fiiha ana anafsa binafsi oo yahuud buu damiirku u noqonaya waxa uu yidhi aayadda kale ah waman lam yaxkum bimaa anzala allahu fa ulaa'ika hum lfaasiquunana haadaa fi nasaara taasina waa kiristanka waayo waxa ka horeeya walyaxkum ahlulinjiili bimaa anzala allahu fiihi waxa uu yihi aayadda kale ee waman lam yaxkum bimaa anzala allahu fa ulaa'ika hum lkaafiruuna wa haada fi lmuslimiina muslimiinta ayay kusoo degtay waayo waxaa ka horeysa falaa takhshawu nnaasa wakhshawni walaa tashtaruu biaayaati hamanan qaliila oo muslimiinta lagula khitaabayo imaamu shanqiidi markaa waxa uu yidhi waclam ana taxriira almaqaami fi hada albaxhi waxaad ogaataa hadalka marka lasoo taxriiriyo ee la tafaftiro ee lasoo khulaaseeyo maqaamkan waxa uu yahay anna wa adwaa-ulbayaanka ayaad ka raajacaysaa hadalka wuxuu odhanayaa imaamu shanqiidi waxaa khulaasadu tahay ana alkufra waaldulma waalfisqa kullu waaxidin minhaa in kufriga iyo fisqiga iyo dulmiga mid waloo ka mid ihi rubamaa uطliqa fi sharci muraadan bihi lmacsiya taaratan waxaa suurtowda in sharciga la ilaaqo kufri iyo dulmi iyo fisqi iyadoo looga jeedo macsiyo aan xerada lagaga baxayn islaamka waalkufra almukhrija min almilati ukhraa mar kalena waxaa laga yaabaa in la ilaaqo iyadoo looga jeedo tii xerada lagaga baxayay wuxuu yihi sheekhu waman lam yaxkum bimaa anzala allah ruuxa aan ku xukumin dhe wixii alla uu soo dejiyey ee wax kale ka doorta mucaaradatan lirusul wa ibtaalan liaxkaami illaah isagoo rususha ku canaadaya oo kaga hor imanaya axkaamtii ilaahayna ku burinaya oo ku baabi'inaya qofka sidaa ugu xukuma fa dulmuhu wa fisquhu wa kufruhu kulluhaa kufrun mukhrijun min almilla dhammaan kufrigiisa iyo dulmigiisa iyo fisqigiisuba waa kii xerada lagaga baxayay waman lam yaxkum bimaa anzala allah ruuxa aan ku xukumin alla wuxuu soo dejiyey muctaqidan anahu murtakibun xaraaman isagoo ictiqaadsan xaaraan inuu sameeyey faacilun qabiixan wax fool xunna inuu falay aaminsan fa kufruhu wa dulmuhu wa fisquhu gayru mukhrijin min almilla gaalnimadiisa iyo dulmigiisa iyo faasiqnimadiisu xerada ka saari mayso halkaa waxaynu ka qaadanaynaa culimmadii islaamku waxay ku fasireen waman lam yaxkum bimaa anzala allah fa ulaa'ika hum lkaafiruun hum ldaalimuun hum lfaasiquun inuu qismaan yahay tafsiirka ahlu sunnuhu waa kaa haddaadse maqasho tafsiir aan la kala saarayn oo odhanaya waa kufrun akbar mutlaqan waa tafsiirkii khawaarijta ee kii ahlu sunnaha maahee iska ilaali waxaanad ogaataa madhabka noocaasihi xataa kuwa qaba ayuu gaalaysiinayaa haddii la qaato waayo waataynu hore usoo sheegnay ruux kastoo sharciga alla khilaafaa faqad xakama bigayri maa anzala allah ruux kastoo sharciga ilaahay waafaqaana faqad xakama bimaa anzala allah dee markaa haddii la qaato takfiir mutlaqa dee adiguna waad ka baxaysaa isaguna waa ka baxaya laakiin tafsiirka saxda ah ee ahlu sunnuhu ay qabaan waa haada tafsiil in sidaa loo kala sooco oo loo kala saaro taa macnaheeduna ma aha siday dadka qaarkood u dhigaan in xukaamta lagu difaacayo dan iyo muraad xukaamta kama lihin in dee lagu difaaco dulmi xaq waa lagu difaaci karaa laakiin dulmi lagu difaaci maayo laakiin muhiimku waxa weeye in mas'alada xukunkeeda sharciga ah halkii sharcigu dhigay la dhigo oon la dhaafin laakiin haddaad iska jibooto tiraa waa kufrun akbar dee adiguna waad ka bixi waana xeradii khawaarijta halkaad ku socotaa sidaynu hore u tilmaanayna kuwa takfiirka ugu degdega badan lehi xukaamta iyo kuraasidoodana waa kuwa ugu degdega badan leh waaqica ummaddu ku nooshahay ayaana taa u kala markhaati kacaya oo ahlu sunnaha tafsiirkaa xaqa ah tilmaamaya xukaamta iyo kuraasidooda way ka fog yihiin oo shaqo kuma leh diintooda iyo cilmigooda iyo cibaadadoodaasay camirayaan kuwase takfiirka ku caanbaxay berri toolana iyagunbaa kursiga fadhiisanaya ama ag fadhiisanaya oo kii shalay murtadka ahaa unbaa maanta amiirulmuminiin noqonaya haddee waxba ismay bedelin laakiin waxaa laga yaabaa maantana kursiguu la cidhiidhsadoo kula fadhiyaa shalayna waanu kula fadhiyin tusaalayaal badan baanay leedahay laakiin darsi baynu ku jiraa allah waxau yihi ina anzlna twraata fiiha huda wanuuru yaxkumu biha nabiyuuna aladiina aslamuu liladiina haaduu allah waxau yihi inaa anaku anzalnaa waxaanu soo dejinay atawraata kitaabkii towraadaha baanu soo dejinay fiihaa towraad waxaa ku sugan hudaa hanuun baa ku sugan iyo wanuuru nuur yaxkumu waxa wax ku kala xukumaya bihaa towraad annabiyuuna nebiyada ayaa wax ku kala xukumaya towraad aladiina nebiyadaasoo aslamuu hogaansamay liladiina cala aladiina kuwii baanay ku xukumayeen towraad haaduu yahuudoobay waalrabbaaniyuuna waxaad ku cadaftaa yaxkumu biha nabiyuuna waalrabbaaniyuuna kuwa alle loo aaneeye alla yaqaankii rabbi loo nisbeeyeyna towraad bay wax ku kala xukumayeen iyo wal axbaaru kuwooda culimada ihina towraad bay wax ku kala xukumayeen bima stuxfiduu bisababi maa shay sababtii baanay ugu xukumayeen towraad kaasoo istuxfiduu laga ilaalin dalbay oo min kitaab illaah ilaahay kitaabkiisii towraad ah yacni kitaabka allee towraad ee laga dalbay inay ilaaliyaan darteed ayay wax ugu xukumayeen haddaba towraad waa la bedelay qur-aankana lama bedelin sababtu waa maxay towraad waxa alla u igmaday oo ilaahay subxaanahu wa tacaala xilkaa uu saaray ilaalinta axbaartii iyo rabbaaniyiintii bima stuxfiduu min kitaab illaah ammaanada ilaaliyaa la yidhi way dayaceenoo may ilaaline way bedeleen towraad markaa waa la bedelay kitaabka furqaan ee qur-aankana ilaahay cidna umuu igman ilaalintiise isagaa damaanad qaaday innaa naxnu nazalna dikra wa innaa lahu la xaafiduun sidaasaa qur-aankana aan loo bedelin oo xaraf ka mida haddii la bedelo sabiga ugu yar ee muslimiinta ka mida ayaa odhanaya ka joog waad qaldantee lama bedeli karo waayo allah ballan qaaday ilaalintiisa ilmaha u yar ayaa ku odhanaya waad qaladay towraadna si walba way ka yeeleen waayo dee ilaahay muu ballan qaadin ilaalinteedii iyagu wuu igmaday iyaguna waa dayaceen allah waxau ihi bima istuxfiduu bimaa bisababi maa shay sababtiibay towraad ugu xukumayeen istuxfiduu laga ilaalin dalbo min kitaab illaahi ilaahay kitaabkiisii towraad ah oo kitaabkaa towraad ilaalintiisa dalabka laga dalbay darteed ayay ugu kala xukumayeen wa kaanuu waxaanay ahaayeen calayhi ay calaa kitaab illaah kitaabka allee towraada shuhadaa kuwa ka markhaati ah falaa takhshaw nnaas haddaba dadka ha ka cabsoonnina wakhshawni aniga iga baqabaa alla u yidhi subxaanah oo walaa tashtaruu ha ku iibsanina biaayaati aayaadkayga hamanan qaliila adduunyo yar ha siisanina waman lam yaxkum xaakiman kaana aw maxkuuman ayan kaan man waa min alfaadi alcumuum waman lam yaxkum axadka aan ku xukumin bimaa anzala allah ilaahay wuxuu soo dejiyey fa ulaaika kuwaasi hum iyagu alkaafiruuna waa kuwa gaalo ah wa katabnaa waxaanu ku faral yeelay calayhim korkooda yahuud fiihaa towraad dhexdeeda waxaan ugu faral yeelnay sharcigeennana waa ku sugan tahay koodana waa ku sugnayd waa meelaha sharaaicdeennu isaga mid tahay waxaanu ku faral yeelnay anna nafsa in naftii tuqtalu loo dilaya binafsi naftii walcayna ishiina tufqau loo ridaya bilcayni ishii walanfa sankiina yujdacu loo geynayo bilanfi sankii waluduna dhegtiina tuqtacu loo jarayo biluduni dhegtii wasinna iligiina yuqlacu loo fujinayo bisinni iligii waljuruuxa dhaawicii dadka kala gaadhayna qisaasun waa mid la kala goosanayo si isku mid ah oo daatu qisaas faman tasadaqa haddaba ruuxa sadaqadaysta bihi ay bilqisaas ruuxa isagoo qisaastee xaq u leh iska sadaqadaystee cafiya ama naf ha noqoto ama ha ka sokayso xubnaha kale ha noqotee fahwa ay tasaduq sadaqadaysigaas iyo cafintaasi kafaaratun kafaara gud iyo dembi dhaaf bay u tahay lahu ay lilmutasadiqi kaa sadaqadaystee cafiyey dembi dhaafis bay u tahay waa sida raajixa ah ee tafsiirka kale ee lahu liljaani waa laga xoog badan yahi waman lam yaxkum ruuxa aan ku xukumin bimaa anzala allah allah wuxuu soo dejiyey fa ulaaika kuwaasi hum iyagu addaalimuuna daalimiin weeyi wa qafaynaa waxaanu ka dabageynoonu raacsiinay calaa aaaarihim ay calaa aaaari ambiyaai bani israa'iil reer banu israa'iil ambiyadoodii raadadkoogii waxaanu ka dabageynay biciisaa ciise ciisihii ibni maryama ina maryamo ahaa musadiqan xaal uu yahay kii rumaynaya limaa kii bayna yadayhi hortiisa ahaaday oo min atawraati towraad ah wa aataynaahu ciise waxaanu siinay alinjiila kitaabkii injiil ahaa oo fiihi injiil waxaa ku sugnaaday hudan hanuun iyo wa nuuru nuur wa musadiqan iyo xaal uu yahay injiil kii rumaynaya limaa bayna yadayhi kii hortiisa ahaaday oo min atowraati towraad ah wa hudan xaal u ahaaday injiil hanuun iyo wa mawcidatan waano lilmuttaqiina kuwa alla ka cabsada hanuun iyo waano u ah walyaxkum ha ku xukumaan ahlulinjiili injiil ehelkeedu ha ku xukumaan bimaa anzala allah ilaahay wuxuu kusoo dejiyey fiihi injiil dhexdeeda waman lam yaxkum ruuxa aan ku xukumin bimaa anzala allah alla wuxuu soo dejiyey qofka aan wax ku xukuminaa fa ulaa'ika kuwaasi hum iyagu alfaasiquuna kuwa taacada alleh ka baxay weeyi waanzalnaa waanzalnaa waxaan kusoo dejinay ilayka adiga xaggaaga nebi alla wa alkitaaba kitaabkii qur-aankaa baanu kugu soo dejinay bilxaqi xaq baananu kusoo dejinay ama ka xaalee oo multabisan bilxaqi xaal uu yahay kitaabku xaq mid ku dheehan musadiqan xaal uu yahay kitaabku kii rumaynaya limaa kii bayna yadayhi hortiisa ahaaday oo min alkitaabi ayilkutubi kutubtii ah ashu waa jinsiye oo jinsulkutubi samaawiya kutubtii samaawiga ahayd dhammaantood ayay koobsanaysaa wa muhayminan xaal uu yahay kitaabku kii ilaalinaya calayhi ay cala lkutub kutubtaa horee samaawiga ahayd ama wa muhayminan xaal uu yahay mid lagu aaminay calayhi ay cala lkutubi ama wa muhayminan ay xaakiman xaal uu yahay kitaabka qur-aankii kii xukumaya calayhi ay cala lkutub kutubtaasoo dhan xukumaya oo in lagu camal falo sharaa'icdaasoo dhan nasakhay oo isagu xukumka leh ee faxkum ku xukun nebi allow baynahum dhexdooda bimaa anzala allah ilaahay wuxuu soo dejiyey ku kala saar oo walaa tattabic ha raacin ahwaa'ahum rabitaankooda iyo hawooyinkooda ha raacin camaa kii ha ka raacin hawooyinkooda jaa-aka kuu yimid oo min alxaqi xaqa ahaaday likullin mid wal oo minkum idinka idinka mid a haddaa umamkii kala duwanaa tihiin jacalnaa waxaanu u yeelay shircatan ay shariicatan shariico ay ku camal falaan iyo wa minhaajan ay ariiqan waadixaa wadacad oo shariicada loo maro walow shaaa allah haddii alla uu dooni lahaa ma doonine oo shaacada mafcuulkeeda waxa ka dambaa laga fahmaa baa laydhaha walow shaaa allahu an yajcalakum ummatan waaxida weeyi hadduu alla dooni lahaa ma doonine inuu ummad keliya idinka yeelo sharci keliya wada leh lajacalakum ummatan waaxida wuxuu idinka yeeli lahaa ummad keliya oo hal shariico loo soo dejiyo walaakin ha yeeshee lam yasha dalik usoo qadar arrinkaa ma doonin ama waxaa tidhaha lam yajcalkum ummatan waaxida ummad keliya idinkama yeelin waayo liyabluwakum si uu idinku imtixaamo fii maa aataakum wuxuu idin siiyey oo sharaa'icdan kala duwan ah cidda ku camal falaysa iyo cidda isaga jeedsanaysa si laydin imtixaamo ayaa laydiin kala duway oo qolo walba shariico khaasa loo siiyey walow manhajka guud iyo tawxiidka haba laga sinaadoo isku mid ha laga ahaadee allah waxau ihi fastabiqu lkhayraat haddaba khayraadka u kala hormara oo u kala dheereeya ila allah laa ilaa hayrih waa taqdiimu maa xaquhu takhiir yufiidu lxasra ilaahay xaggiisuunbuu ahaaday marjicukum noqodkiinu jamiican xaal atiin dhammaantiin waa wacdun wa waciidun waa wacdun oo ruuxa alla u noqda isagoo mu'min ah dee yabooh iyo ballanqaad weyn buu leeyaho wanaagsan waana waciid iyo goodiyo ruuxa alla u noqda isagoo gaal ah dee goodi adag iyo cadaab ayaa halkaa ku sugaya oo hanti u ah fayunabiukum dabeed alla wuxuu idinka waramayaa bimaakii kuntum ahaydeen fiihi maaga takhtalifuuna kuwa isku khilaafo oo dee waxa weeyaan qolo walba wuxuu ku abaal marinayaa waxay mutaysteen allah waxau ihi waanixkum ku kala xukun nebi allow baynahum dhexdooda bimaa anzala allah allah wuxuu soo dejiyey ku kala saar oo walaa tattabixa raacin ahwaa'ahum hawooyinkooda waxdarhum kana digtoonow nebi allow an yaftinuuka inay kaa fidneeyaan can bacdi maa anzala allah ilaahay wuxuu soo dejiyey wax ka mid a ilayka adiga uu kugu soo dejiyey ka digtoonow inay kaa fidneeyaan ilaahay wuxuu kugu soo dejiyey barh ka mid a maaha kulligii wax yar oo xataa ka mid a inay kaa fidneeyaan ka foojignow fa in tawallow hadday jeestaan oo xukunkaaga qaadan waayaan faclam waxaad ogaataa annamaa yuriidu allah inuu ilaahay la doonayo uun an yusiibahum inuu ku asiibuu ku ciqaabo bibacdi dunuubihim dunuubtooda wax ka mid ah ilan hadduu ku wada ciqaabayo laba arki maayo wax arlada dul socdee walow yuaakhidu allahu nnaasa bimaa kasabuu maa taraka calaa dahriha min daaba walakin yuakhiruhum ilaa ajalin musama marka waa bibacdi dunuubihim waina kaiira in badan oo min annaasi dadka ka mid ihina lafaasiquuna kuwa daacada alle ka baxay weeyi allah waxau yihi afa xukma aljaahiliya ma jaahiliyada xukumkeeda ayaa yabquuna ay doonayaan ama aqoon-yahan sheego ama brofesor sheego ama khabiir waxa weeyaan ku xeel dheer cilmiga adduunyada waxaa doonta sheego haddaad xukumka alle ka baydho jaahil baa tahay xukumkaaguna waa jaahili waayo shariicadu waxay jaahili u taqaanaa kullu maa khaalafa sharca allah wax alla wixii shariicada alle ka hor yimaada waa jaahiliyun maxad axkaamtuna lahaa masdaraan itnaan laa haalia lahumaa axkaamta laba masder unbaa laga qaataa mid saddexaad ma leh ima masdarun rabbaaniyun waman axsanu min allahi xukman liqowmin yuuqinuun wa ima masdarun jaahiliyun ama waa masder rabbaaniyaho waa xukumka alleh ee laynoo abuurey laynoogu talagalay ama waa jaahili oo waa wax alla wixii kitaabka alle ka hor yimaada marka waxaad ka fahmaysaa afa xukma aljaahiliya waxa maanta la dhoobdhoobo meeshay doonaan ha yaalaan ama maxkamadaheenna ha yaalaan ama meelo kale ha yaalaan waxa la dhoobdhoobo ee aan sharciga waafaqsanayn ee qodob hebel iyo maxaanku yidhahdaa qodobkaasaa qabtayda la hayo waa jaahiliye jaahiliye saaran waa jaahiliyatun fawqa jaahiliya ilaahay baa ku tilmaamay afa xukma aljaahiliyati yabquun waxaad ogaataa qaacido aduu qaado ma wixii kitaabka iyo sunnada waafaqa oo xukum rabbaaniya ah mise wixii khilaafa wixii waafaqa waa xukumkii alle rabbi uu raallida ka ahaa wax alla waxa khilaafee ka hor yimaada waa xukmun jaahiliyun waa xukum jaahiliya dee ummadda muslimiinta iyo xaalkeennana waa ogtihin axwaasha shaksiga ee madaniga alaxwaal ashaqsiya dhaxalka iyo waxa weeyaan guurka iyo xaqidda iyo haddii jaraaxe iyo dhaawac dadku ay isu geystaan iyo intaasaa la yidhaha shariicadii inoo geeya waxaa kale qodobo kale loo baadhayaa soo maaha waa xukmun jaahiliyu shiita ama beyt doona madid waa xukum jaahili ah xukumka alleh unbaa xukum rabbaani ah oo cilmi yaqiina ku dhisan ah wax alla wixii khilaafaa waa jaahili walow dadku magacyo wa wanaagsan ha u yaqaanaan kuwa waxyaabaha aan sharciga ilaahay ahayn wax ku xukumaya ee weliba ku difaacaya ku doodaya looyarka ugu noqonaya magaca la doonaha loo bixiyo mar hadduu sharciga khilaafo waa jaahili jaahiliye difaaciya jaahiliyana waxaa lagu idlaaqa nebi maxamed sala allahu calayh wasalam bicadiisa wixii ka horreeyey dee diin la-aantii iyo dulmigii lagu dhaqmi jiray jaahili baa la yidhaha waa zamanuljaahili wax kastoo waafaqa waxaa horana walow qarnigan koob iyo labaatanaadba ha joogoo ha jire waa jaahili hamoodin in jaahiliyadii laga baxay cid kasta oo khilaafta oo xukumka alle ka baydhaa jaahiliyadii hore wax ku xukumaysa laakiin sidaynu hore usoo tilmaanay xukumka qofka la saaraya dee ama waa akbar ama waa asqar kala saaridiisana horeynu usoo tilmaanay allah waxau yihi afa xukma aljaahiliya ma jaahiliyada xukumkeedii ayaa yabquun ay doonayaan oy raadinayaan waman axsanu oo yaa ka wanaag badan min allah ilaahay yaa uga wanaag badan xukman xagga xukumka liqowmin qolo yaa uga wanaag badan kuwaasoo yuuqinuuna yaqiinsanaya oo rumaynaya jalaaluddiin asuyuuti jalaaleynka wuxuu ku qadarayaa billaahi aw bixukmih kuwa yaqiininaya ilaahay tabaaraka wa tacaala ama xukumkiisa yaa uga xukum wanaagsan laa axad in badanna sidiina soo martay waxaa la yidhaha waa istifhaam inkaariyaho bimacna nafyi ah ay laa axada axsan cid ka xukum wanaagsan ma jirto wey walaalayaal aayaadkan waxaa ku sugan altaxdiiru min itibaaci alhawa dadka waxaa looga digay hawadooda inay raacaan waxaana la amray xukumka alleh inay raacaan oo rumeeyaan waxaa ku sugan aayaadkan bayaanu lxikma min ikhtilaafi asharaa'ic wa huwa alibtilaa xikmadda ka dambaysa sharaa'icda ummaduhu inay kala duwanaadaan oo in lagu imtixaamo oo alla wuxuu yihi walow shaaa allahu lajacalakum ummata waaxida walaakin liyabluwakum fima aataakum ilan waxa ilaahay awoodaa ummad keliya intuu dadkao dhan ka dhigo hal sharci inuu usoo dejiyo maxaa umam kala duwan oo sharaa'icdoodu kala duwantahay looga dhigay si loo imtixaamo ummaduhuna waxay ku kala duwanaayeen fi sharaa'ic alcamaliya sharaaicda hoosey ku dhaqmayaan ayay ku kala duwanaayeen laakiin diinta asalkeeda guud ee tawxiidka way ka midaysnaayeen walaqad bacatnaa fii kulli ummatin rasuula an icbudu llaha wajtanibu aaquut allah waxau ihi ummad walba waxaanu kasoo dhex saaray rasuul ugu baaqaya ilaahay keligii inay caabudaanoo taaquutkana isaga durkaan wamaa arsalnaa min qablika min rasuul ilaa nuuxii ilayhi anahu laa ilaaha illa ana facbuduun allah waxau yidhi adiga hortaa nebi allow rasuul maanaan soo dirin haddaanu soo dirase waxaanuu waxyoonanay ilah xaq lagu caabudayo inaanu jirin aniga mooyaane ee keligaya caabuda walidaalika rasuul walba ummadii loo diray dacwadooda wuxuu ka bilaabayey yaa qowmi icbudu llaha maa lakum min ilaahin hayru reetolkayow ilaahay keligii caabuda macbuud xaqoon isaga ahayni idinma sugnaane walidalika dacwat lambiyaai warusul waxay ka bilaabmaysaa yaa qowmi icbudu llah maa lakum min ilaahin hayru marka ummadda loo saxo tawxiid luluuhiya ayaa rububiyadu ay sugmaysaa oo alasmaa wasifaat u sugmaya oo wax waliba ay saxmaya laakiin qofku hadduu rubuubiyada sugo ilaahay baa cirka abuuray oo dhulka abuuray oo dayaxa abuuray oo yani hadduu intaa sugo laakiin cibaadada uu sugi waayo alla u barax tiri waayo ku islaami maayo waayo gaaladii quraysheedba walain sa'altahum man khalaqa samaawaati walard layaquuluna allah rubuubiyada waa garanayeen laakiin waxaa loogu taag waayey ucbud llaha waxda oo waxay yidhahdeen ajacala alaalihata ilaahan waaxidan ina hada la shayun cujaab marka dacwaddu waxay ka bilaabmaysaa uluuhiyada uluuhiyada marka la qiro ayay uluuhiyadu u sababaysaa rubuubiyadii iyo asmaadii iyo sifaadkeena inuu sugo laakiin ruux uluuhiye qiri waaye dee rubuubiya meel ma geynayso asalku waa cibaadada iyo uluuhiyatullah mid walbana waa waajib oo midna laga maarmi maayo tawxiid aluluhiya tawxiid arububiya tawxiid alasmaai wasifaat laakiin siday u kala mudan yihiin cibaadadaa ugu horeysa in ilaahay keligii la caabudo waxaa kaloo aayaadkan ku sugan alqur'aanu naasikun lijamiici alaxkaami asaabiqa waalxukmu bihi waajibun cadlan waraxma qur-aanku wuxuu nasakhay sharaa'icdii hore camalkoodii in lagu camal falo isagaanay waajib tahay in wax lagu kala xukumo oo cadaalad iyo raxmadba leh kulu xukmin khaalafa xukma allahi wa rasuulihi fahuwa jaahiliyun wain iddacaa saaxibuhu alcilma wاlruqay yani waxa weeyi xukum kastoo xukumka alle iyo ka rasuulka khilaafa waa jaahili walow saaxiibkiisu haba ku andacoodo cilmi iyo horumar iyo aqoon-yahanimo waa jaahili laa shaka walaa rayb allah waxau ihi waanzalnaa waa soo dejinay ilayka adiga nebi maxamed oo alkitaaba kitaabkii qur-aankaa baanu kugu soo dejinay bilxaqi xaq baananu kugu soo dejinay musadiqan xaal uu yahay kitaabkan qur-aankii kii rumaynaya limaa bayna yadayhi kii hortiisa ahaaday oo min alkitaabi ayilkutub kutubtii samaawiga ahayd oo dhan ah wa muhayminan iyo xaal uu yahay kii xukumaya calayhi ay cala alkutub kutubtaa xukumaya oo sharaa'icdoodii camalfalkoodii nasakhaya ama ilaalinaya oo lagu aaminay ee faxkum xukum nebi allow baynahum dhexdooda kala xukun bimaa anzala allah alla wuxuu soo dejiya ku kala xukun oo walaa tattabic ha raacin ahwaa'ahum hawadooda ha raacin camaa kiina ha ka raacin jaa-aka kuu yimid oo min alxaqi xaqa ah likullin mid wal oo minkum idinka idinka mid ah jacalnaa waxaanu u yeelnay shircatan ay shariicatan shariico uu ku camal falo iyo wa minhaajan ay ariiqan waadixa wada cad oo shariicada uu maro walow shaa allah alla hadduu dooni lahaa ma doonine lajacalakum wuxuu idinka yeeli lahaa ummatan waaxida ummad keliya walaakin jacalakum umaman mukhtalifa ama walaakin lam yasha dalik ha yeeshee sidaa alla ma doonin oo waayo muxuu dooni waaye liyabluwakum si uu idinku imtixaamo fii maa ataakum wuxuu idin siiyey oo sharaa'icdan kala duwan camalkooda iyo dhaqangalkooda ah ee fastabiqu lkhayraat u kala dheereeya khayraadkao u kala hormara ila allah laa ilaa hayri alla xaggiisunbuu ahaaday marjicukum noqodkiinu jamiican xaalatiin dhammaantiin oo fa yunabiukum dabeed wuxuu idinka warramayaa allah bimaa kii kuntum ahaydeen fiihi maaga takhtalifuuna kuwa isku khilaafa dabeed qolo walba wuxuu marin waxay mutaysatay waanixkum kala xukum nebi allow baynahum dhexdooda bimaa anzala allah allah wuxuu soo dejiya ku kala saar oo walaa tattabic ha raacin ahwaa'ahum hawooyinkooda iyo rabitaankooda ha raacin rabitaan dad qof raacay sharciga ilaahay ma raacin waayo walaw itabaca alxaqu ahwaahum lafasadat isamaawaatu waalard haddii waxa weeyaan xaqu uu raaci lahaa dee dadku waxay doonayaan cirkiiyo dhulka iyo inta udhaxaysaaba waa fasaadi lahaayeen laakiin xaqu hawada dadka ma raacin ee xaqu sidiisuu mutabac u yahy marka wadaadku hadduu is yidhaahdo dadka rabitaankooda raacoo ilaali sharcigii waa ka tegaya sharciga sidiisa waa inuu u sheego dadkuna waa inay ku qancaan walaa tatabic ha raacin ahwaa'ahum hawooyinkooda ha raacin waxdarhum kana digtoonow an yaftinuuka inay kaa fidneeyaan oo kaa fogeeyaan can bacdi maa anzala allah ilaahay wuxuu soo dejiyey bar ka mid a ilayka adiga uu kugu soo dejiyey yacnii wixii alla kuu soo dejiyey qaar ka mid ah inay kaa fidneeyaan oo kaa fogeeyaan ka foojignow oo waxa weeyaan ha ku dhicin fain tawallow hadday jeestaan faaclam waxaad ogaataa nebi allow annamaa yuriidu allah inuu ilaahay doonaya uun an yusiibahum inuu ku asiibuu ku ciqaabo bibacdi dunuubihim dembiyadooda bar ka mid ah waayo cuquubaadku waa bisababi dunuubi walmacaasi wamaa asaabakum min musiibatin fabima kasabad aydiikum roob la-aantaa ina haysaa waa bimaa kasabad aydiina si kastoo aynu roobdoonu tukanana haddaynu toobad keeni weyno oo aynu waxaynu ku jiro ka noqon weyno dee waxba inoo tari mayso waxa ka horayso waajib ah in la toobad keeno in laysa saamaxo in dulmiga iyo dunuubta laga baxo in wax la sadaqadaysto in waxaan inagu soo farabatay ee fawaaxishka ah laga fogaado markaas ayaa cibaadadii iyo istisqaagii iyo ducadii alla inaga aqbalaya laakiin wixii inakoo ku sugan laynagaga xijaabay roobka haddana haddaynu alla barino dee xijaabki wuu taagnaanaya waa in la toobad keeno allah waxau ihi waina kaiiran in fara badan oo min annaasi dadka ka mid iina la faasiquun kuwa daacada alle ka baxay weeyi allah waxau ihi afa xukma aljaahiliya ma jaahiliyada xukumkeedii ayaa yabquuna ay doondoonayaan oy raadinayaan waman axsanu oo yaa ka wanaag badan min allaahi alleh xukman xagga xukumka liqowmin qolayaa uga wanaag badan kuwaasoo yuuqinuun yaqiinsan billaahi aw bixukmih allah ama xukunkiisa wallahu aclam intayna ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih w aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin w sala allahu waslama cala nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fi shabakati manhaji online